laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii waxaa sanad kasta bisha maarsa dunida looga dabaaldegaa maalinta haweenka adduunka kadib markii golaha ludhan yahay ee qaramada midoobe uu ansixiyey maalintan sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii maalinta haweenka adduunka ayaa lagu soo bandhigaa guulaha ay gaareen haweenka gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda daryeelka caafimaadka hal abuurka waxbarashada hogaaminta iyo arrimaha bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo haweenka soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan xuska maalinta haweenka adduunka ayaa bogaadiyey doorka muhiimka ah ee ay kaga jiraan bulshada dhaqaalaha dalka iyo samata bixinta qoyska soomaaliyeed guud ahaan shacabka waa u hambalyanaya si gaara waxaan ugu hambalyanaya gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ku bogaadinayaa dadaalka ay ugu jiraan halganka ay ugu jiraan horumarinta iyo hagaajinta qoyska soomaaliyeed hooyadu waa udubdhaxaadka qoyska qoyskuna waa udubdhaxaadka ummadda gabdhaha soomaaliyeed halganka dalka ka socda doorka ay kuleeyihin waa la garanayaa duruufaha adag waqtiga ay jiraanna waa la garanayaa qoyska doorka ay kuleeyihiin hooyanimada iyo naxariista iyo barbaarinta ka sokow nolosha qoyska qaybta ay ku qaataan inay dushooda ugu xamaalaan inay khataro badan ugu bareeraan si ay maanta qoyskooda qoyskeeda gabadha soomaaliyeed iyo caruurteeda ay nolol fiican iyo mustaqbal fiican ay u helaan hooyada soomaaliyeed ayadoo aan waxbaranin jaamacad aan ka soo bixin iskuul aan tegin ayay soo saartaa dad jaamiciyiina waxbartay maanta dalka qiimo badan macno badan ugu fadhiyo dhammaanteena haddii dibna loo raaco waxaan kasoo jeednaa inta badan hooyooyin aan waxbaran annagana waxbaan baranay waxay muujinaysaa hooyada soomaaliyeed dadaalka iyo juhdiga iyo macnaha uu u leeyahay qoyska iyo owlaadeeda inay meel tagto waqtiga duruufaha adag iyo dalka iyo dadka ay soo wajahdana waa la garanaya doorka ay leeyihiin gobonabadoonkii doorka haweenka soomaaliyeed ay kulahayn waa la garanayaa xabsiyaday ku umuli jireen isticmaarka inta xirxiro dahabkooday iibi jireen si ay u garab istaagaan halganka muxuu ah socda codkooda ayay muuji jireen banaanka ayay usoo istaagi jireen waa u dhima jireen waa loo dili jiray ayagoo xuriyadda ku hadaaqaya oo u qaylinaya maantana intii kama duwana kamana waxaysna haweenka adduunka gaar ahaan kuwa dalkeena ayaa door muhiima ka qaatay maaraynta nolol maalmeedka qoyska waxbarashada iyaga oo dadaal badan ku bixiyey horumarinta dalkeena soomaaliya